deegaanka koromey oo sideed kilomitir kaga beegan koonfur galbeed magaalada mandheera ayaa warbaahinta star waxay dhowaan ku tagtay booqasho ay ugu kurgalayso baahiyaha bulshada deegaankaasi ay qabaan qaar ka mida bulshada deegaankaasi ayaa warbaahinta star la wadaagay baahiyaha ay qabaan iyagoona codsi u diray dowlad goboleedka mandheera magacaygu waa cali xasan cali oo jooga koromey iskuul waan haysanaa ma qabno madrasad ilmihii waa kuwaan iskuul way akhristaan laakiin cilmiga diinta caggeeda ma haysanno waxaan rabnaa in madraso noola dhiso suuqna noola dhiso hadda fiiri suuqa ma dhowo waxaan u raadsanaa mandheera haddii noola dhiso suuq bilcaanta annaga meeshaan ka adeegato annaga meeshaan ka adeeganno xaaja aan u tegayno mandheera ma jirto taana waan u baahan nahay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay madarasad noo dhisto suuqna noo dhisto masaajidkanaga ma qabo mikrofoon waxay gogol male
waxaa lii dhahaa magacaysa cabdi aadan waxaan joogaa koromey waxaan ka caawanahaynaa suuq la-aan baana haysa magaalada ma ogin meeshaanayda ilaa kilomitir gaarigana uma agoodna maxaa aheede waxaan rabnaa inaan suuqna loo dhisa oo meeshaana ku adeegana bartaayna wax ku gadana aan rabnaa dad muslimnaanahana waxbarashada iskuulka waa haysanaa waxaa kaloo noo dhiman madarsana ma qabna madarsana loo dhisa oon diinta ilaahay aan ku adkaana rabna darsada suuqaad nooga daran korome aan ka soo hadlayaa waxaa dhibkayne intaan anaga haween aan nahan ma haysana suuq ma haysana waxa oo haween ay ku ganacsanayaan xabad anaga haysana ma jirto haweenka oo magaalada ay joogaan wax kasta ay ku ganacsanaan anaga waxba ma ganacsana oo waxaan joognaa korome aan joognaa wax oo yacnaa dowladda soo ogaani oo kila suku marka oo oy kaambeen waxaan aan jiraan kadhexaana noo imaadaa annaga markaa kaabaanjir kalixana loo og markii kale waxaan nahanaba inaan dadnahan inaan dugaagnahan waaba aan ku wareerni qof oo yacna aan soo ogaana oo dad meeshan dadaa joog kaalii dadow dadkaanaan soo fiirinayna wax na dhaha ma jirto ma qabna biyo ma qab wax biyo oo yacnaha oo nooga imaada ma jirto oo dowladda xaggeeda oo gaargaar oo dowladda xaggeeda ma qabn waxaan qabnaa iskuulaan qabnaa iskuulkayn ilmahayn akhris waa qabaan waxaa waaye madarase ma qabn intaanoo ilmaha meeshaan joog madarase ma qabn madarasena nin loo dhisaan rabno oo dowladdana soo aragto dowladdana soo fiirso ay si fiican noo soo ogaataan rabnaa cabdisalaan axmed lakaja oo ku magac dheer abokey waxa uu ka mid yahay hoggaanka dhallinyarada ismaamulka mandheera ee maanta booqashada ku tagtay deegaankaasi cawasho badan ayaa jirta meeshan cawashada ay jirta waxaa waaye ummaddii meeshan degan ee dad iska masaakiin waaye sagaal kilomitar ayay u jirtaa magaalada mandheera intii halkaas laga aadaya waxa waaye wakhti weeyaan lacagna weeyaan dadka badanaa marka waa iska masaakiin oo qarashkaas ma hayaan ay meesha ku aadaan marka ummaddii ayaan rabnay in suuq sidii suuq loogu heli lahay ay becsharo ay ku gali lahaayeen oo loo abaabuli lahay becsharo iskuul oo dowladda dhistay ayaa meeshan yaalla laakiin dhanka diinta ayaa kisto oo hoos ah sheekh maxamed calasoow iyo sheekh axmed suudaan iyo culummada mandheera ayaan u sheegaynaa in oo meeshan ay diinla-aan ay jirto koromey cawashadii hadda maanta ay sheeganahayaan ayaa middaasaa ka mid ah ay dadkan masaakiinta ah ay garab istaagta ayaan ka codsanaynaa dowladda iyo culummada magaalada mandheera maxamuud maxamed sheekh maxamed alfagari warbaahinta ista deegaanka koromey ee ismaamulka mandheera